haatanna waxaad kusoo dhawaataan xubintii wicitaanka dhegaystaha iyo jacfar kuukay
kulanti wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba kusoo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan barnaamijka waxaa ku marti ah axmed abshir geedi oo ah gudoomiyaha xarunta horumarinta qoyska ee gurya samo oo dhalinyarada ka taageerta dhismaha reer caga badan ku taagan xaruntu waxa ay taageero tababar iyo tabantaababa siisaa da-yarta guurka ku fakaraysa iyo lamaanahaba axmed oo marka hore kusoo dhawow barnaamijka haddii aan hore usii galo gurya samo maxay tahay waase maxay ujeedada ka dambeysa aasaaskeeda waa mahadsantahay jacfar xarunta horumarinta qoyska ee guryasamo ujeedada ugu weyn loo aasaasay waxay tahay muddadii ugu dambeysay dalkeenan soomaaliya waxaa ku dhacay burbur aada u weyn wax kasta oo nolosheenoo dhan la xiriirta ayaa baabacay qoysku waxyaabihii la burburo kamid ahaa ujeedada ugu weyn waxay tahay haddaan si kooban u sheego in arrimaha qoyska oo baabaca weyn uu ka taagan yahay waxyaabaha ugu ugu muhiimsan oo naga baabacana qayb ay ka tahay qoysku in arrimaheeda meel ka hadasha ama u hadasha arrimihii qoyska ama arrimaheedii ka hadasha haddii ahaan lahayd tababaro talabixin iyo taageero qoysaska soomaaliya loo muujinayo ujeedooyinkaasa ugu muhiimsanayd oo xarunta loo asaasay baahida keentana waa isla ujeedooyinkaas loo asaasay xarunta adjacfar waayahay dabcan su-aalo fara badan baa noo soo socda laakiin dhegeystayaasha baan fursad siinayaa oo qaar ka tirsan dhegeystayaashaba hadda qadka telefoonka si toosa ugu jira dhegeystaha ugu horeeya baan jeclahay inaan u baaqo fadlan magacaaga ku bilow iyo halka aad joogto kadibna u gudub su-aasha aad doonaysa inaad weydiiso axmed abshir geedi oo ah guddoomiyaha hay-adda guryasamo asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu waa dhowahay cumar cabdisalaam beriya xogeeyaha ururka ambeelayaasha waxaan maaragtay aada iyo aada umahad celinaynaa barnaamijka v o da ay qabato oo dhegeystaha rabitaanka dhegeystaha marka inteed joogtaa cumar waxaan joogaa magaalada muqdisho magaalada muqdisho waaya hore u soco marka su-aashayda waxay tahay barnaamijka looda laga daahfuray magaalada muqdisho oo hay-ada guduudsana ay daahfurtay oo boqolka qoys ayna ugu talagaleen in dhalinyarada soomaaliyeed lagu horumariyo maadaama ay dadka naafada qayb ay ka yihiin waxaan rabaa marka inaan weydiiyo qoysaska ay ugu talagaleen iyo percentage ugu talagasheen dadka naafadaha haye axmed waa mahadsan yahay walaalkay cumar oo muqdisho jooga jacfarow wuxuu ka dhawaadiyey su-aashiisuna ay xoogga saareysay barnaamij muqdisho aan ka daahfurnay santuuq dhaqaale loogu ururinaayo dhalinyarada guurdoonka ah ayaan awoodin inay guursadaan isla markaana shaqo abuur loogu sameynayo waa sanduuq wada socdo oo dhaqaale abuur iyo iyo iyo buurin isugu jira marka dib haddaan u laabto shaqada hay-adda qabato waa talooyin qoysaska la siiyo tababaro la siiyo waxaan soo warnay muddo saddex sano iyo saddex bilood hay-adda dhisneyd talooyinkaas iyo tababaradaas qoysaska la siinaya qodobkan kale oo saddexda tiir ay gurisamo ku taagan tahay oo ah taageerada ama sanduuqaan tabantaabada guurka aan u bixinay maalin dhawataan magaalada muqdisho ka daahfurnay sanduuqaasi sidaan sheegnana dhalinyarada dhaqaala abu dhaqaale abuur u samayn doonaa iyo guur intaba inuu kaalmeeyo u ka kaalmeeyo dhinacaas dhinacyadaas marka waxaan sheegnay laba weji in sanduuqaasi aan ku bilaabeyno wejiga koowaad oo ah dadka baahiyaha gaarkaa qaba in sanduuqu uu yani sayska koowaad ama wejiga koowaad xooga saarayo arrimahooda uu sahli doono insha allahu tacaala wejiga labaadna dhalinyarada caadiga ah laxaadkoodu dhamaystiran yahay in loo soo gudbi doono marka ahmiyadda aan siinayna waxay tahay dhalinyaradaasi naafada ah oo laga yaabo in duruufaha inta badan dhalinyarada haystaahay kuwa ayaga u gaar ah inay haystaan ayaan ugu talagalnay barnaamijkaas walaalkay cumarna waa ku faraxsanahay inuu xubin ka yahay ururkaas noolayaasha ah oo muddo dheerba soo jiray percentage u sheegay percentageka ugu badan ba ahmiyadda ugu badan ba ayagaan siinaynaa oo marka ugu horeysaba wejiga koowaad ayagaa iskale barnaamijka loogana faa'iideynayaa dadkuna waxay isweydiinayaan jacfarow sanduuqa la furay ee magaalada lagadah furay yaa dhaqaalaha dadkaasina isugu guurinaya iyo shaqa abuurka loogu samaynayo xaguu ka imaanaya su-aal noocaasa laga yaabaa dadku inay isweydiinayaan barnaamijkana waa barnaamij samafal ah waa barnaamij khayri ah waa barnaamij mutadawacnimo ah waa barnaamij aan ku wadno si samafal ah aan ku wadno waxaana aasaasay dhalinyaro soomaaliyeed oo kaashanaya odayaal iyo cuqaal soomaaliyeed iyo aqoon-yahano iyo indheer darab marka barnaamijku dad soomaaliyeeda iska leh waxa la kaalmeynayo waa dhalinyaro soomaaliyeed waxa kaalmeynayana waa dadka soomaaliyeed oo ajaanibta ay banaanka ka tahay waayahay aad baad umahadsan tahay dhegeyste xiga baa qadka ku jira fadlan magacaaga ku bilow iyo halka aad joogto kadibna u gudub su-aasha aad doonaysa inaad weydiiso axmed abshir geedi oo ah guddoomiyaha hay-adda gurya samo magaceyga waxaa waaye ayaan xer salaad waxaan joogaa magaalada muqdisho waxaan salaamaa dhammaan shaqaalaha v o a khaasatan jacfar waxaan kala salaamaa madaxa barnaamijyada axmed abshir geedi hay-adda guryasamo waxaan rabaa inaa aada uga mahada celsho axmed abshir geedi shaqooyinka oo qabtay oo sida mudawacnimada ah aan ogahay howlo badan ay qabteen waxaa rabaa axmed waa ku maadsantahay inaan dhahno iyo howlaha qabateeda waxaa rabaa su-aasha inaan kuweydiiyey axmed yaa inka faacida lacagtaas oo qorshahaas in la wada ma idinka hagooni ku ah mase waxaa jira wax saburacaad ah oo kale heli karsiin oo qorshahaas aad ku fulinaysiin su-aasha labaad rabaa waxaan rabaa axmed inaan weydiiyo su-aasha labaad axmed intay huriisan huriirsami jirtay maxaa la taaban karaa oo na dhihi kartaa maanta waxaas waxaasan ku guuleysanay ama reer reerkaasan dhisnay ama qorshayaas waxaasan na hirgeli maxaa cadoo la taaban karaa rabaa inaan weydiiyo su-aal saddexaad rabana waxaan rabaa inaan axmed weydiiyo ah axmed hadafkiina ugu dambeeya u socotiin wax hadee umaysantiin jacfar iyo axmed wa waa mahadsan tahay ayaan haye axmed yaa idinka taageeraya dhaqaalaha aad isugu guurinaysaan dhalinyarada soomaaliyeed ee aan awoodi karin guurka faraha badan waxaad moodaa bilowgii horena inaan kufaafahiyey markii jacfar oo su-aasha ugu horeysa aad weydiinaysay sanduuqan waxaan ugu talagalnay sanduuq soomaaliyeed dhaqaalaha dadka laga keeni doono oo kasoo xaroon doona waa dad soomaaliyeed maxaa yeelay ummadda soomaaliyeed inay istaageeri karto oo isbalantaadi karto oy maxay ahayto yani shee wax isku qa wax isku qaban karta dhexdeeda oo wax la tijaabshay maaha wax hadda annaga ugu horeyno oo dadka aan leenahay annaga ugu horeyno waxqabadka dadka soomaaliyeed dhexdooda iyo howlahay qabsadaan waa barnaamijka dadka soomaaliyeed rabay inay iyagu taageeraan waxa la taageerayo waa dhalinyaro soomaaliyeed waxa taageerayana waa dad soomaaliyeed marka dhaqaalaha aan ku tashanayno ee ugu horeysa ma ahan hay-ada carbeed ma ahan hay-adahan ngo-yada dibadda iyo dadkaas ajaanibta ku xiran waa dadka soomaaliyeed oo ama ganacsada leh ama dhalinyarada laftirkooda leh oo laisu juurinayo laftirkooda awoodaa ku jirta dhaqaalahooda hadduu ururo wax badan u noqon karaa dadka aqoon-yahanada ah dadka hay-adaha dawladda ah culimaa-udiinka haweenka kulli dadka soomaaliyeed oo samtuuqaani u furan yahay waana barnaamij loogu talagalay inay ayagu doog ku yeeshaan dhinaca dhaqaalaha iyo sida ku imaanayo iyo qaabka loo aamini karana qayb dambaan uga hadli doona insha allahu tacala su-aasha labaad maxaa idin qabsoomay intii aad shaqaynayseen waxyaabahaan ku guuleysanay ilaahayna uga mahadinayno dadka soomaaliyeedna ay nagu taageereen naguna ammaaneen waxay tahay saddexda siib ay gurisada ku taagan tahay laba kamida inay qabsoomeen saddexaas sano saddexaas bilood oo ah talabixin la siiyey qoysaska soomaaliyeed ama qurbaha jooga ama gudaha jooga kuwa dhismaya oo siday dhismi lahaayeen tala naga soo warsaday kuwa dhisan oo khilaaf dhexdeeda yimid laga tala bixiyey ilaahayna uu nagu guuleeyey sababteenna inay khilaafkaasi uu ku baaba-ay annagoo markaasi dadka tala bixinta bixinaayo ay yihiin dad khubaro soomaaliyeed oo dibadda iyo gudaha jooga oo guryasamo ka tirsan dadkaasi waxaan ka xusi karaa jacfarow oo aad talooyinka noo siiya sheekh abudalxa oo arrimaha qoyska caanku ah oo reer guryasamona aada uga taageera arrimahan sheekh cabdixayi aadam xasan oo khabiir soomaaliyeed culamada soomaaliyeedna kamid ah ugu waaweyn magaalada iyo guud ahaan deegaanada soomaalida iyo brofesor cismaan sheekh axmed cabdiwahaab cabdullaahi cilmi dad badan oo aqoon-yahano soomaaliyeeda ayaa barnaamijkaasi naga taageera dhalinyaro is-abaabushay oo arrimaha noocaasa ka kacday oo wax badan inay soo kordhiso ku talagalay ilaahoodna ukala saartaan ahayn dadka daad afka noo ah ama maxay ahayto gadaasha naga joogana waa dad soomaaliyeed oo aqoon-yahano ah oo talooyinka noocaasa qoysaska siiya oo aan uga mahadcelinayo kun iyo kow jeer qodobka labaad ee qabsoomay waxay tahay tababaradii aan ugu talagalnay qoysaska soomaaliyeed oo saddexda sanada si dabajooga u socday haddana aan sii xoojin rabno iyo sidoo kale waxaa barbar socday jacfarow wacyigelin loo sameynayo dhalinyarada iyo doodo cilmiyeysan oo loo qabanayo dhalinyarada oo iyo baaritaano cilmi baaris ku aadan waxyaabaha burburka qoyska keenay iyo maxay ahayto barbaarinta ubadka saameynta kala taga waaridka uu ku yeelan karo barbaarinta carruurta howlahaas o dhan aan qabanay ilahayna uu nagu gelay subxana watacala aan umahadinayna ujeedadeena iyo hadafka ugu weyn in la gaaro ay mudan tahay lana gaari doono waxay tahay in qoysaska soomaaliyeed ay ka badbaadaan culeysyada iyo caqabadaha ay wajahayaan guurkooda ka hor guurkooda kadib iyo intay guurka ku guda jiraan intaba iyo waxyaabahan dhaqamada xunxun ee soo galootiga ah ee laga yaabo in dalkeena ay saameyn weyn ku yeelan karaan horna waa waa yahay waa yahay ee, dhegaystaha xiga baan u baaqayaa ee, fadlan ee, magacaaga ku bilow iyo halka aad joogto ee, kadibna u gudub ee, ee, su-aasha aad doonaysa inaad weydiiso ee, axmed abshir geedi oo ah ee, madaxa ee, hay-adda gurye samo magacayga waa cabdiweli bedel axmed waxaan jooga magaalada kismaayo caasimadda tumeergaarka ee jubbaland haye cabdiweli su-aashaada u gudub gudoomiye waan maqlayay doodaada hadalladaadana maqlayay run ahaantii rag iyo dumarba inta badan caqala- caqabado badan baa jira xagga guurka ah ama isaan ha noqoto ama qarash ha ahaato maxaa yool oo leedihiin oo bulshada soomaalida dhalinyarta aad u sheegaysaa gudoomiye ha waa Ee, waxaan waa filayaa in mahadsantahay.
su-aashaas ee, haye axmed wuu mahadsan yahay cabdiweli su-aashaasi qayb kamid a horaan uga jawaabay laakiin inaan aada u faahfaayaan rabaa jacfarow yoolka iyo ujeedada iyo hadafka ka dambeeya guryasamo waa in qoysaska soomaaliyeed ee burburka iyo dhibaatada iyo baaba'a dalkeena ku yimid uu saameeyey in khatarada noocaasa ay ka badbaadaan in culaysyada iyo maxaa la dhahaa mushkilaadka iman kara qoysaska in arrintaasi xal loo helo inay helaan meel ay tababar iyo talabixin ay ka helaan Mhm.
inay helaan Wa- meel tabantaabo iyo arrimahooda qoyska iyo guurka ay ay ka faa'iidaan insha allah waayahay ee, dhegaysto kalebaa qadka ku jira ee, fadlan ee, magacaaga ku bilow ee, ee, una gudub ee, su-aasha aad doonaysa inaad weydiiso ee, axmed abshir geedi oo ah madaxa hay-adda gurye samo
magaceygu waa leyla cabdicafiis jamash joogto magaalada muqdisho waxaan salaamayaa dhammaan bahda c o eda sidoo kale waxaan salaamayaa axmed abshir geedi oo ah ee ka socda hay-adda gurisamo oo ah hay-ad ka shaqeyso arrimaha qoyska sida aan maqaalada ah waxaan rabaa inaan kuweydiiyo maxay tahay ujeedada aad ku doorateen inaad isku guuritaan rag iyo dumar sidoo kale maxay tahay sababta iyo ujeedada idinku dhalisay barnaamijkaas su-aashaasaa qabaa Eh, keliya waxaan rabaa inaan leylo eh, faahfaahin yastiyo ku aadan eh, sanduuqan aan furnay ee magaalada kadah furnay ee dhalinyarada ka kaalmayn doona guurka haddii alla idmo dadka soomaaliyeedna ay nala fahmaan waa sanduuq eh, dadka dhalinyarada ah kaalmayn doona oo u fududeyn doona arrimaha guurkooda waxaana mudadiga koowaad ku bilaabi doonaa daaladii sidaan hore u sheegay dadka baahiyaha gaarkaa qaba dhalinyarada kale ee ku xigta ayaan eh, ku xigi doonaa daalad waxyaabaha aan ku dooranana waxay tahay dhalinyaradu waa isha keliya ee dalkan laga fiirinayo waa dadka la rabo mustaqbalka dalkan inay door ku yeeshaan waa dalka dadka la rabo inay bulshadan baaba'day dhinac kasta ka baaba'day horumarkooda ay ka qayb qaataan dhalinyarada baahiyaha maadaama ayaga dadka ugu nugul ay yihiin inay iyaguna iskaalmeeyaan barnaamijyada noocaasna ka faa'idaystaan sababahaasaan ku dooranay leyla waa mahadsantahay.
waayahay ee, ee, axmedow ee, dhagaystihii ugu dambeeyey baan ee, fursadda siinayaa ee, fadlan magacaaga ku bilow iyo halka aad joogto kadibna ee, noo soo koob su-aasha aad doonaysa inaad weydiiso ee, axmed abshir geedi magacaygu waa shaafici ismaaciil saciid jooga magaalada burco waxaan salaamayaa dhammaan howlwadeennada waxa weeyaan c o a iyo waxa weeyaan bacda guryaysamo intaa kadib waxaan weydiinayaa saddex su-aalood baan weydiinayaa reer guryaysamo su-aashayda koowaad waxa weeyaan sidee ayaa looga hortegi karaa furriinka degdega ee kasoo badanaya hadda gobolada soomaalida su-aashayda labaad waxa ay tahay sida aada la socotaan deegaanada soomaalida gaar ahaan magaalada burco waxaa kor usii kacaya qiimaha guurka iyo qarashka ku kaca marka taas iyada waxa weeyaan caqabada looga hortegi karaa ama loo xalin karaa amaba ma isweydiiyeen reer guryasamo su-aasha saddexaad waxa ay tahay guryasamo barnaamijyadeeda aada u fiican yihiin barnaamijyada qoys qoyska ee ay qabato marka ma ku hamigay in ay soo gaadho gobolada somaliland sida magaalada burco oo kale aada iyo aad baa umahadsantihi waayahay adigaa mudan haye Ax- a- axmed umaadsanyaha walaalka shaafici oo burco jooga Eh, sidee looga hortegi karaa burburka qoysaska ku yimaada ee weliba aadka u baahan u baahay muddooyinkii dambe burburka qoysaska soomaaliyeed ku yimaada eh, horta marka ugu horeysa in wacyigelin laga sameeyo oo dhibaatada eh, burbu- qoys burburka keenta in la fahmo eh, la daraaseeyo kadibna laga wacyigeliyo dhalinyarada reeraha dhisan doonta mustaqbalka dhow sidoo kalena in dhalinyarada intaysan guursan ka hor la siiyo tababaro eh, fahamka qoyska la xiriira sidaan horeyna usulayn jirnay haddana inaan joogtayno ayaan qorsheynaynaa haddii alla idmo Mhm.
Eh, sidaasaa looga hortegi karaa in wacyigelin guud la sameeyo baaritaan lagu sameeyo waxa keena burburka qoyska weliba gaar ahaan soomaalida waxyaabaha saameeya eh, kala tagka qoyskooda iyo in tababarahaas la bixiyo Eh, ma soo gaari doontaan gobolada eh, somaliland waa qorsheynaynaa aadayna noola soo xiriireen walaalaheena somaliland hargeysa burco borama somaliland keliya maahane deegaanada soomaaliyeed oo dhan ayaan rabnaa in barnaamijkan uu ku baaho dadka soomaaliyeedna ay barnaamijkan door ku yeeshaan qaybna ka qaataan hambalyadii bogaadina way nooga imaanaysaa waddanka waayahay soomaaliyeed su-aasha saddexaad jacfaro haddii ay xasin karto qiimaha qiimaha qiimaha guurka oo oo aada u sarreeya meelaha qaarkood e, arrintaasi wacyigelin ma ka samayseen sidee wax looga qaban karaa in guurkii la fududeeyo e, waxaan filayaaba in e, e, qodobada e, laga dhawaajiyey in e, furiinka deg dega ah e, e, e, ay sababta u yihiin inayba ka mid yihiin guurka oo aada u fudud e, gobollada qaarkood magaalada muqdisho oo kale marka e, e, dhegeystahan burco nagala soo xidhiiray wuxuu leeyahay guurka iyo qiimaha ku kacaya iyo qarashka guurka aad bay e, e, e, e, u badan yihiin marka e, sidee hoos loogu dhimi karaa si guurkii uu u bato waa mahadsan yahay su-aal aada u fiican deegaanada somaliland waa laga sheegaa qaaligaas ku yimid dhinaca guurka iyo inuu aada u adkaaday waana booqday aniga oo waan tegey dhowr jeer magaalada hargeysa caasimada somaliland waana kusoo arkay culeysyada noocaas iyo caqabadaha noocaasa culimada soomaaliyeed deegaanadaas deganna aada uga hadleen arrintan jacfarow kuna celcelsheen in guurka la sahlo la fududeeyo aan qarash iyo lacag iyo midna lagu xirin haddana anagoo ayaga kaashanayna iyo guud ahaan culimada soomaaliyeed oo kale oo deegaanada kala duwan dhan joogta ayaan ku talagalnay barnaamijkaas inaan ujeedooyin gaara ama ahdaaf gaara aan ka dejino si arrimaha noocaasa laakiin dhinaca kale axmedow haddii aan kaa dhex galo haddii haddii guurkii la fududeeyo waxaa la leeyahay e, furiinkii baa fududaanaya oo waa isgarab socdaan wixii deegaanadan hadda soomaalidu ay joogto ku badan tahay oo koonfurta oo kale gaar ahaan caasimadii oo kale waxyaabaha ayagana lagu dhaliila waxaa kamid a in guurkii uu sahlanaaday oo la fududeeyey wa waa arrin fiican in guurka la sahlo la fududeeyo burburka iyo kala tagga qoyskana aniga guurkaa la fududeeyey u salayn maayo oo sabab uga dhigi maayo laakiin dhalinyarada inta badan waxyaabaha aan aan ogaanay waxay tahay in si sahlan laisku guursanayo jacfaro iyagoon lisfahmin labadii qofood dabeecadahoodii iyo habdhaqankoodii kulli ayagoon lisfahmin laisguursanayo oon waxba iska aqoonin oo arrimihii qoyska iyo fahan badan aan ka haysan laisguursanayo waa la guursaday mararka qaar laisku guursanayo waa la guursaday heblayaa guursaday ama hebelaa guursaday aan wax badan laga daraasin wax badan laga ogaanin talooyin badan aan laga helin arrimaha qoyska iyo reeraha sida loo dhiso marka sababta uma ahaan dhihi karaa furi macnaha furiinku sahalka guurka la sahlay bal guurka in la sahlo waa la booriyey nebiga sal alay wasalam waa lagu booriyey culimadu waa booriyaan waana wax fiican in guurka la sahlo marka sabab muga dhigi karo arrintaas sahalka la sahlay ayaa furiinkii keentay furiinka waxyaaba badanaa sababa keena waxaad ka dhawaajisay guurka iyo koonfurta e, meelaha qaarkood magaalada muqdisho oo kale baryahan waxaa aad looga cawdaa e, wax la yidhaahdo qudbasiro oo laga yaabo in magaalooyinka waaweyn ee soomaaliya gaar ahaan magaalada caasimadda ah aada ugu soo korodhay gabadhii iyadoo reerkooda gabar u ah oo waxbarasho u aada ama guriga u joogta ayaa laga yaabaa in hoosta laga qabo oo nin ay hoosta iska guursadeen e, islamarkaana qoyskii iyo cid kale og aanay jirin laga yaabee gabadhii inay markay uur yeelato lagu baraarugo iyada laftirkeedana ay isku baraarugto e, degdegna lagu kala tago qudbasirada maxaa qorsho oo adinka idinkaga yaala dhibaatadaas e, ma ku baraarugteen jacfar waa maasan tahay doodaan ka qabanay baari baaritaanan ku haynaa arrimaha noocaasa waana khatarta ugu weyn ee guurkii la yaqaanay sharciguna jideeyey dadka soomaaliyeedna kusoo tanaadeen waa arrin caqabad ku ah waa arrin dhibaatadeeda wadata waa arrin xitaa meelaha qaar la yidhaahdo gabdhihii oo kale tusaale ahaan waxbarashada ayagoo ku jira in yacni si hoose loo mehersado waa arrin nagu soo badatay arrin la qarin kara ma ahan waa arrin maxay hayso mustaqbalka ummadan baabi-inteeda door weyn ku leh siina baabi-inaysa hadaan laga hortegin marka arrimaha noocaasa waa arrimaha ugu waaweyn qorshuhu ay nooga degan yihiin doodo cilmiyeysanna aan ka samaynay cilmi baarisna aan ku wadno weli waalidiin badanna aan rabno inaan arrimaha noocaasa kala hadalno inay ilmahooda kawarhayaan ay la saaxiibaan ay yacni meeshii gabadhooda oo ay kusoo tiiriya ka cadeeleen ayagoon ogeyn oon waxba war u haynin aabihii oo kale wilaayadii gabadha iyo bixinteedii iska lahaa isagoon ogeyn in dad ay yacni dheheen gabadhaada waa la meherin karaa gabadhiina waa waa ninay ku mehersan tahay baraaruga noocaasa iyo khatarta noocaasa intay imaan lahayd in waalidiinta ilmahooda la saaxiibaan in yacni khatarada noocaasa laga wada digo ma ahan wax ay dirisama keliya ku sugan tahay arrintaas waa arrin u baahan culimo iyo bulshada qaybeeda kala duwan oo dhan iyo dawladda soomaalida inay arrimaha noocaasa ay kasoo saaraan maxay ahayd, waay oo axmedow shuruudo eh, adag si- kasoo saaraan.
si si kooban waktigaba aada noo soo eh, cidhiiriyey Eh, dadka qaarkii furiinka degdega ah ama burburka qoysaska ku yimaada waxay sabab kaga dhigaan eh, soomaaliya inay isguursadaan eh, dhallinyarada iyagoo da-doodu ay aada u yar tahay oo aan maskaxdoodu aanay gaarin eh, heer ay mas-uuliyad qaadi karaan qoysna maamuli karaan rag iyo dumarba waxaad arkaysaa gabar shan iyo toban jira ama lix iyo toban jira oo mid ama laba ama saddex caruura haysata oo haddana la furay oo garooba xiriir intee la eg baa ka dhexeeya eh, furiinka iyo qoyska burburaya iyo eh, caruurtii oo da-dooda ay aada u yar tahay oo isguursanaya Eh, gabadha shan iyo toban jirka ah horta waa guursan kartaa haddii eh, sida sharcigeena islaamku nafarayo eh, sidii loogu talagalay ay ku qaangaarto oo shuruudihii qaangaarka iyo wixii laga bada laga helo waa waa qaangaar wayna wayna wayna guursan kartaa Eh, ama reer ma maamuli kartaa iyo caqligeedu ma- ma- ma ma gaarsiisan yahay iyo arrimaha noocaasa waa arrimo u baahan baaritaan badan ayna guursan karto inay reerna maamuli karto waa waxyaabaha aadka eh, yani laisugu hayo arrintaasi marka doodo badana dhalisay laakiin waxaan rabaa in ama eh, shan iyo toban jir ha ahaato ha guursato ama eh, konton jir ha ahaato ha guursato gabadhu ama wiilku waxaan rabnaa reeruhu intaysan isguursan ka horba inay bartaan oy fahmaan qoyska wax badan ka fahmaan tababaro qaataan talabixinna ay helaan tala- tala- tala- talooyinka iyo tababarada guulisana ay hayso iyo meelihii kale ay ka heli karaan
aad baad u mahadsan tahay axmed abshir geedi intaa dhegaystayaal waxaa ku idil barnaamijkeennii wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan waxaa marti ku ahaa axmed abshir geedi oo ah guddoomiyaha xarunta horumarinta qoyska ee guryo samo oo dhalinta ka taageerta dhismaha reer cagab badan ku taagan tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo